Canada iyadoo ah mid baaxad leh ayaa si habsami leh uga socda degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana lagu nadiifinayaa goobaha muhiimka ah ee bulshadu isugu timaado sida wadooyinka, guryaha, goobaha ganacsiga iyo sidoo kale qaybo ka mid ah xaafadaha. Howlwadeenada maamulka ah degmada oo uu horkacayo guddoomiyaha degmada ayaa si maalinle ah uga shaqeeya bilic soo celintan oo lagu sameynayo guud ahaan degmada Gaalkacyo. Waa kuwan qaar ka mid ah xubnaha ka tirsan maamulka degmada oo ka hadlaya ololahan oo galay maalintiisii labaatan iyo koowaad.
bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay bay mahad u sugnaatay maanta oo ay taariikhdu tahay bishii lixaad kowdeedii waxaan wadnaafayo dhowrkii labiyo labaatan beri aan soo wadnay oo aan rabno inaan weli sii wadno ilaa gaalkacyo oo nadaafad qurxoon oo bilic qurxoon oo dadweynaha la jaan qaadaysa aan ka dhigno waxaan ku bogaadinayaa dadweynaha degan magaalada gaalkacyo khaasatan galmudug inay ka soo qayb galaan ka soo qayb qaataan iskoollayda dadka jaamacadaha ururada kale dhallinyarada haweenka dadweynaha bulshada qaybeeda kala duwan nagala qayb qaata fayo dhowrka degmada gaalkacyo iyo ololaha nadaafadda ballaaran aan wadayno dadka waxaan ugu baaqaynaa inta aan ka soo shaqayno nadaafadda oo aan ka soo wadnay labayo labaatanka beri inaad dadweynow nadaafadda ilaalisaan dhulka aan hagaajinnay aan dib qashin dambe loogu arag xal dambe loogu daadin oo aan guri walba afartiisa daafood isagoo hagaagsan oo qurxoon aan aragno dadka deegaanka deggan khaasatan gaalkacyo galmudug waxaan ugu baaqaynaa inay ololahan ballaaran ka qayb qaataan wax mashruuc ku qaata ma jirto qof gooniyoo dhulka iskale ma jiro qolo aan ugu danaynayna ma jirto waa dhulkayagii waa deegaankayaga annagaa iska leh insha allah waxaan rajaynaynaa dhallinyaradayada inay fahmaan iyo dadka deegaanka deggan oo iska lihi inaan qofina ka xigin ee ay tahay iskaa wax u qabso shaqadaan la wado dadka maanta ay waxaa biyaha macays kale maanta noo suurtageliya inaan ka soo qayb qaadano ololaha nadaafadda degmada gaalkacyo waxaan aad iyo aad aad ugu mahadcelinayaa duqa degmada oo arrinkan u ah hormuud waxaan halkan uga mahadcelinayaa bulshada degmada gaalkacyo oo leeyahay u istaaga nadaafadda magaalada ha laga wada shaqeeyo shaqo nadaafadeed ma lahan dhaliil ee waxay leedahay in la taageero waxaan leeyahay dadka magaalada waxgaradka ah inay bulshada ku taageeraan ka soo qayb qaataan xooggooda ay mataqaanaa ku biiriyaan aniga saakan ka soo qayb qaatay kow iyo tobankii baan ololaha nadaafadeed oo lagu nadiifinayo xaafadaha degmada gaalkacyo iyo goobaha kale ee muhiimka ah ayaa socday muddo kow iyo labaatan maalmood ah kaasi oo ilaa hadda ka socda gudaha degmada gaalkacyo